degmada gubadley ee gobolka banaadir ayaa saaka waxaa ka bilowday isdiiwaangelinta codbixiyaasha kuwaasi oo loo qorsheeyay inay qeyb ka noqdaan doorashada golaha deegaanka ee dhacaya bilowga bisha juun ee sanadkaani boqolaal shacab ah oo ku dhaqan degmada gubadley ayaa saaka subaxii hore si weyn isugu soo baxay goobaha diiwaangelinta iyagoo safaf dhaadheer u galay sidii ay isku diiwaangelin lahaayeen qaar kamid a shacabka degmada gubadley ayaa sheegay in ay tahay wax lagu farxo in muddo konton sano ka badan ay maanta isugu soo baxaan si ay isku diiwaangeliyaan oo ay u qaataan kaarka doorashada golaha deegaanka maanta waxaan taagannahay doorashada qof iyo codka ah kaarkii lagu bixinaya degmada gubadley inaan halkan ka qaadanno annagoo ku matalayna naafada soomaaliyeed gaar ahaan naafada degmada gubadley saakay halkan waxay ugu soo baxeen ay gurigooda uga soo baxeen ayagoo isugu jira dad garguuranaya dad biro ku socda dad araggalla oo usha ku socda oo la hogaaminaya waxay wakhtigooda halkaan ugu soo bixiyeenna saakay inay qaataan kaararka codbixinta oo maanta la sugaayo inuu waddankan yeesho madaxdii hogaamin laheyd inuu codkayna ay u baahan yihiin aan ogaanay wal waa mahadsantahay halkan waxaa u imaanay doorasho qof iicda oo anakoo ah naafada naafada soomaaliyeed gaar ahaan gubadley inaan isdiiwaan gelinno codkaana baalkii aan dhiibanno iyo aragtida in aan ka haradano anuu nimada meeshaan anakoo joogno aan qaadanno kaarka diiwaangelinta soomaalida baalka soo joogto ay qaadanaysana qodayna ka qaadaan maanta meeshaan waxaan u nimanay kaarka codbixinta inaan iska diiwaan gelinno annagoo ah muxuu ah ururka naafada ee degmada gubadley dhammaan cid allaale ciddii markaas ku soo baxdo inaan kula shaqayno oon codkayna aan siinno diyaarano wallahi dareenkayna maanta lama soo koobi karo doorasho qof iyo cod ah oo maanta ah waa maanta waa maalin farxade shacabkaan la dareennahay sida ay soo baxeenan annaguna u diyaarsannahay waa la isdiiwaan gelinayaa doorashaa la gelaa waxay dooranayaan sannadaha soo socdo dadkii hoggaami lahay dooranayaan diyaar bayna u yihiin waxaan dareemaynaa in bulshadu u diyaarsan tahay dawladnimadu u diyaarsan tahay annagana waxaa waayey weligaynna waxna ma dooran la lamana doorane inaan wax dooranno lala doortaan rabnaa oon aragno weligayna ma arkin waxaa suurtagalaa hooye aabba xataa inaysan weligo arag meel wax lagu dooraa shacabka degmada gubadley ayaa sheegay in muddo dheer kadib ay heli doonaan xaqooda dastuuriga ah in ay doortaan madaxdii hoggaamin laheyd taasoo ay ku sheegeen arrin aada loogu farxo